duhur wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn ee warka duhur
somalilan oo xukun dila toogsha ah ku riday maxaabiis ay ku qabatay dagaalkii laasaanood
kala fadhiga labaad ee baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maantay lasoo xiray
shir u dhexeeya xukuumadda puntland iyo beesha caalamka oo lagu wado inuu maanta ka qabsoomo magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya
maxkamadda ciidamada qalabka sida oo dil toogashaha ku filisay askar ka tirsaneed ciidanka dowladda oo horey dilal u geystay
somalilan oo mar kale qodobo ka soo saartay dagaalka ka socda magaalada laasxanood ee xarunta gobolka sool
soomaaliya oo ka qayb gashay shirka afartan iyo lixaad ee wasiirada dhallinyarada iyo cayaaraha ee waddamada carabta
wararka dibadda warkeen aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon madaxweynaha koonfur afrika oo baaq u diray banaanbaxyaal cariisan oo isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale door wanaagsan dhegeystayaal waxay qodobadaasi ahayeen kuwii ugu door koronaa waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha maarso sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waxaana si wada jira idinkugu soo jeedinaya warka anigoo calaadanaya sidoo kale cabdinaasir cadaala markaana kusoo dhawaada iyagiioo faahfaahsan aynu ku bilowna somalilan ayaa waxa ay xukun toogasho ah ku riday maxaabiis ay ku qabatay dagaalka magaalada laascanooda somalilan ayaa maxkamad saartay tiro maxaabiis ah oo ay ku qabatay dagaalka ka socda magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool kuwaasi oo loo gudbiyey xabsiga madheera ee ku yaala gudaha magaalada hargeysa raggan oo kasoo muuqday maxkamadda ayaa gaaraya ilaa iyo sagaal nin waxaana lagu eedeeyey qodobo kala duwan oo ka tirsan xeerka ciqaabta ee soomaaliyeed kuwaasi oo dhammaana ka hadlaya in khiyaano qaran ay sameeyeen sidoo kalena ay la safteen waxay ugu yeeraan cadowga sagaalka nin oo haatanna loo gudbiyey xabsiga madheera ee somalilan ayaa waxaa lagu xukumay dil toogasho ah sida oo ay caddeynayaan dukumentiyo lagu baahiyey baraha internetka sidoo kale waxaa somalilan ay shaacisay magacyada ragga la xukumay ee lagu qabtay dagaalka ugu dambeynna uu ku dhacay xukunka kuwaasi oo ay sheegtay in dil toogasho ah lagu fuli doono maxkamadda ayaa xukunka dilka ah ay ku riday u cuskatay xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ay dhammaan adeegsadaan dowlad goboleedyada ka jira dowladda federaalk soomaaliya amase dowlad goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalk soomaaliya
markaana haddii aan eegno kala fadhiga labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta markaasi lasoo xiray guddoonka golaha aqalka sare ayaa markaasi war qoraala uu soo saaray waxaa ku shaaciyay inuu maanta uu xirmay kala fadhiga labaad ee aqalka sare kaasoo furmay kowdii bishii nofembar ee sanadka labada kun labaiyo labaatanka intuu kala fadhiga labaad ee golaha aqalka sare uu furnaa ayaa waxa ay markaasi ansixiyeen sanatarada aqalka sare markaasi sharciyo kala duwan oo kasoo gudbay ama ay usoo gudbiyeen wasiirada oo kasoo gudbay golaha baarlamaanka dhankoodana markaasi ansixiyeen waxaana markaasi heshiisyada ay ansixiyeen ka mid ah sharciyeynta hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka oo markaasi ay laba iyo labaatanka ay ansixiyeen qoraalkan uu ku saxiixan yahay guddoomiyaha koowaad ee aqalka sare cali shacbaan ayaa lagu sheegay in kala fadhiga saddexaad ee aqalka sare uu furmi doono labaatanka bisha may ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka
markaana shir u dhexeeya xukuumadda puntland iyo beesha caalamka ayaa waxaa lagu wadaa in uu maantay ka qabsoomo magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya madaxweyne siciid cabdulaahi deni ee wehilyaan wasiiro iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan puntland ayaa nairobi kula kulmaya wakiilada beesha caalamka shirka labada dhinac ayaa sida wararku xaqiijinayaan waxaa looga hadli doonaa qoondada puntland ay ku leedahay mashaariicda iyo sidoo kale dhaqaalaha dalalka caalamku ay siiyaan soomaaliya xukuumadda puntland ayaa deeqibixiyaasha caalamka ka dooneysa inay si toos ah u siiyaan qoondideeda mashaariicda iyo sidoo kale dhaqaalaha lagu bixiyo magaca soomaaliya arintan oo ka dambeysay khilaafka siyaasadeed ee haatanka dhex taagan madaxweyne deni iyo sidoo kale villa soomaaliya kaasi oo sababay in qoondada mashaariicda qaarkood laga xanimo puntland waxaana taasi ay keentay in puntland haatan ay si toos ah kulamo ula yeelato saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya ku taageera dhaqaalaha kala gedisan waxaan la ogyahay in xiriirka u dhexeeya puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka uusan ahayn mid hagaagsan xilli ay soo baxayeen dhowaanahan khilaafyo waaweyn oo u dhexeeya labada dhinac puntland ayaa sida wararku tilmaamayaan waxa ay dooneysaa in haatan wixii ka dambeeya aysan mashaariicda umase deeqaha ka yimaada dalalka caalamka aysan u hoos imaanin dowladda federaalka soomaaliya balse ay dooneyso in si toos ah iyada loo siiyo qeybta ay leedahay iyadoo aan hoos imaaneynin xukuumadda waa dowladda federaalka ee soomaaliya
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta magaalada baydhabo waxay xukuno dil toogasho ah oo kala duwan ugu fuliyeen askar ka tirsan ciidamada dowladda holey dilal u geystay sawirkan uu ku faahfaahinayo wakardayax qaybta lixdanaad ee ka howlgasha gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaan gobolka baay ayaa saaka mar kale baydhabo waxa ay ka fulisay xukun dil toogasha toogashada ayaa waxaa lagu fuliyey cabdiraxmaan cali xasan sugow oo ka tirsanaa hay-adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa iyo yaasiin maxamed aadan oo ka tirsanaa ciidamada booliiska kuwaas oo horay dilal kala duwan u geystay goobta toogashada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya bismillaahi raxmaani raxiim taariikhdu markay ahayd toddobaaaankii bishii lixaad waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane dable boliis yaasiin maxamed aadan ku laabte ina asli maxamed cali jir ah ku dhashay xamar ka tirsan saldhigga boliiska degmada baydhabo kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdamaad ku soo eedeeyey inuu si bareera ulakac ah u dilay marxuum aadan isaaq ibraahim aadan taariikhdu markay ahayd tobankii bishii afraad dilkaas oo ka dhacay degmada baydhabo waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum aadan isaaq ibraahim aadan taariikhdu markay ahayd lixdii bishii toddobaad xukuumsanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad taariikhdu markay ahayd afarlabaatanki bishii toddobaad waxayna maxkamadda sare ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay dil toogasho taariikhdu markay ahayd toddobiitobankii bishii sideedaad sidoo kale taariikhdu markay ahayd siddeeddii tobankii bishii toddobaad waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane dable nisa cabdiraxmaan cali xasan cali sugow ina awliyo maxamed axmed afartan iyo saddex jir ah ku dhashay bakool ka tirsan ciidanka nisa kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad ku soo eedeeyey inuu si bareera ulakac ah u dilay marxuum maxamed xasan maxamed weydhaan taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishii lixaad dilkaas oo ka dhacay degmada baydhabo waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum maxamed xasan maxamed weydhaan taariikhdu markay ahayd labaatankii bishii toddobaad xukuumsanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad taariikhdu markay ahayd saddexlabaatankii bishii toddobaad waxayna maxkamadda sare ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay dil toogasho taariikhdu markay ahayd toddobiitobankii bishii sideedaad maanta oo ay taariikhdu tahay labaatankii bishii saddexaad waxaa lagu fuliyey xukunkii qisaasta ahaa kow dable nisa cabdiraxmaan cali xasan cali sugow labo dable bool yaasiin maxamed aadan ku laabte
shalay ayay ahayd markii sidan oo kale laba askari oo horay dilal u geystay loogu fuliyey xukun dil toogashaa kuwaas oo ka mid ahaa dadka ku nool magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay si weyna looga yaqiinay gudaha baydhaba maxkamadda ciidamada waxaa weli u xidhan rag xukunsanayaala kuwaas oo ka kala tirsan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaana geystay dilal kala duwan iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab abuukardayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho waa u mahadsan yahay waryaheena abuukar dayax ayuu ahaayo qodobkaasi noo akhrinaya markaan haddii aynu fiirino somalilan ayaa waxaa siddeed iyo toban qodob ay kasoo saartay dagaala ka socda magaalada laascaanood somalilan ayaa maantay war cusub kasoo saartay xiisada dagaal ee weli ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool taasi oo u dhexeysa ciidamada militariga somalilan iyo weliba kuwa dadka deegaanka s c gudi waa guddigii oo golaha wakiilada ee somalilan u xilsaaray arinta laascaanood ayaa maalmo kadib soo gebagabeeyey xog ururintoodii ku aadaneed arinta magaalada laascaanood qoraal kasoo baxay guddiga oo ka kooban dhowr bog ayaa laga soo saaray amase oo gaaraya sideed iyo toban qodob lana xiriira dagaalka laascaanood ayaa laga soo saaray kulamadaasi amase xog ururintaasi ay wadeen guddigu waxaana qodobadaasi ugu muhiimsan ama qodobada sideed iyo tobanka ah ee lasoo saaray kamid ah in mar kale la qaato lana dhaqangeliyo xabada joojintii degdega aheyd ee bilaa shuruud aheyd ee horey loogu baaqay sidoo kale qodobada waxaa kamid ah in dhammaan golayaasha golayaasha iyo sidoo kale waxgaradka culimada iyo ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshadu ay ka qeyb qaataan sidii loosoo afjari lahay colaadaasi qodobada sidoo kale waxaa ka mid ah in golahu ugu baaqay kooxaha hubeysan in ay halkaasi waa in ay joojiyaan dagaalka sidoo kale qodobada ay soo saartay somalilan ayaa waxaa ka mid ah in golaha uusan taageero amase uu ku taageero ciidanka somalilan sugidda xuduudaha iyo weliba difaaca waxay u sheegeen waa difaaca xuduudaha somalilan
markaana haddii aan eegno waxaa markaasi lagu soo gabagabeeyey magaalada jiddah ee boqortooyada sacuudi carabiya shirka afartan iyo lixaad ee wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha wadamada carabta oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay halkaasi ka socday wasiir maxamed bare maxamuud ayaa inta uu shirka socday ka jeediyey khudbad uu kaga waramayo xaalada markaasi kala guurka ah ee dalka ka jira isagoo markaasi dhinaca kale wasiir maxamed maxamuud bare iyo wafdigiisa la socday ay kulan doceedyo kala duwan ee la yeesheen qaar ka mid a wasiirada carabta ee shirkaasi ka qeybgalaya gaar ahaan dalalka ciraaq iyo masar oo ay ka wada hadleen aqoonta iyo khibrad isdhaafsiga la xiriira jihaynta dhalinyarada iyo la dagaalanka fikirka waxaa loogu yeero xagjirka oo labada dalba ay horumar ay ka sameynayaan iyo sidoo kale sidii kor loogu qaadi lahaa tayeenta ee markaasi ciyaareed iyo horumarneed ee dhalinyarada dalalka ay markaasi uu shirarka la yeeshay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maxamed bare maxamuud
halka warkaas aad kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan iminkana qodobada dibadda madaxweynaha koonfura africa cyril ramafosa ayaa waxa uu baaq u jeediyey banaanbaxyaal careysan oo isugu soo baxay magaalooyinka waa wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi koonfur africa kuwaasi oo ku dhawaaqayay in uu iscasilo madaxweynaha dalkaasi madaxweynaha oo wareysi siiyey wargeyska toddobaadlaha ah ayaa waxa uu ku sheegay in mudaharadayaashu ay xaq u leeyihiin inay banaanbaxaan sidoo kalena xuquuqdoodana ay tahay mid lama taabtaan ah waxaase uu baaqay in aysan rabshado samayn sidoo kalena aysan wax xadgudub ah ku dhaqaaqin hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya iyadoo taageerayaasha xisbiga e f f ay mudaharaadyo ka sameeyeen dalkaasi kuwaasi oo ay ku dalbanayeen in uu madaxweynuhu iscasilo sidoo kalena waxay ku sheegeen dowladdiisu mid haatan u muuqata inay tahay mid fashilantay guudahana dhegeystayaal warkii duhureed kala socoteen raadiya dalsa waa naga intaa ciddii wararkaygu sagaan waxay dib kaga heli karaan barahaynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel